bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaray kulanto faylaamiin faylaalka dhowaada warkaana hamignimay warbaahinta warsan qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaahayara intuuna kaguda jarna iyo walibaa ku mide dowladda soomaaliya iyo warah ku saartay falkufsiyo sukudhii afgooya qaraa khasaare jeysadii iyo kudhii gobolka shabeellada hoose qaramada midoobay iyana soomaaliya iyan sheegdaya intiyo la garab suranta dhanaga horseeda uka khatartaminooyinka maamulka gobolka hiiraan ee sheegay isuun intay hayado wala kooqobdowa ama dhini walanqodaan haan bulshada iyo kulshagay doonaan ama isu sheegay inta shahaado sharaf shahaado iyo sharafayo sii doonaan madale xisbiyada qaran iyo weliba iyo hajeediyana diyaargarowowka ama inti la diyaaraya ciidamo ilaaliyoba doorashooyinka wasiir khadiijiyo ku hadlayaan garoonka muqdisho intii laka wareejiyo ama lakawala karantila dadka harididii cudurka corona virus oo yeediirtay hal dhibi hal milyan iyo weli baradarkiinkada dambeeyey akhbaaraadka banaanka raadiya warsan singaytana miinimidan waliba ku mid khiyaaray erdogan oo suka amari inti dadka daadiyo ku yar labaatanka sana hankubana minateediyo
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaray hamiignimiya bahaay toosabta axadniya hooyda hayta taariikhdaniya dadka toosanta afarta bila afaraad ee abriil sanadka labada kun labaatanka intaasay weliba yohayana qodobadii warakaana hamigna maatina ka dhawaaday soogiyey oo faah-faahsana kabilowna wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed abdi hayar maareeye yeese kulol weliba uusan ku hadlay kufsi ar andore usuu kudhiyay degmada afgoya gobolka shabeellada hoose maareeye iyo weliba sunafalkaasay ka tilmaamay intiisu jeysidi qofa walban ogayna damiir soomaaliyeedna aan la hayna weliba inuusu sheegay intii dowladda soomaaliya iyo kraad roogda falkaasayti dadkii ku dambeeye wasiirka warfaafintii arabshay eedan kadke inta dowladda iyo weydiyahayta dadkii ku dambeeyey falkaaseyti foodlahun iyo kukufsan lama gabdhod oo walaale e laamo ammaankii afgooya weliba sheegana inta tumisiyad gofolka toonsinye laaqobadii falkaaseyti kufsiga oo linjiisidii gabdho yaryar gabdhoogaseyti ama lamadaasiti gabdhoodee falka kufsiga linjiisidii iyo weliba ayoona daadiyo yeedan dhehayta ilaa afar weliba sadesana welibana iyo jiifana isbetelka madiina meelasayt oo haaladii aafamaatalaka dabiibahaya sidaiyoo sheegahayaan wararkaiyo ku helaayta warbaahinta warsan ee baydhabo gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya qaraa usujeysidii meelasayti usoo kudhay qaraagaasay iyo weliba usaa imiinada noog dhulka lagu duugow welibana meelasayti usu ka qobsaya baabuurka ama nooga gaara yankasaasa soomaalida gaaradameerka welibana sigaara ee soomeelaseen kudhee dhiniga deegaanka bariir ee shabeellada hoose gaaradameerka oo qaraagaasiti usuqubsid iyo weliba saarnaay awko iyo weliba ariishay welibana qaraagaasiti iyo waleelaha kudeertaya ariiki iyo weliba awjey saarnaaye intiisoo amooda nugii saarnaay gaaragaasiti dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlaya weliba sheegana intiyo gurmad iyo subyan awkii oo shoogsan walibana meelasayta ku qaadana miidkii inugiisu dhalay dogaasayti waadooyinka gobolka shabeellada hoose iyo weliba al-shabaab iyo ku duugayana miinooyinka qaraxyada iyadoon ujeed jooseeye intii idamada dowladda iyo weliba hanqamisonba iyo ka qaryan haabahaato hiliyadan oo kala sidan oo kala iyo weliba iyo sheenase inti dad rayida iyo meelasayti qaragaasa iyo ka qobsada munaasabadda maalinta caalamiga ee oo warbaahinta ayaan horseedasa dhiniga miinooyinka iyo weliba ergega qaramada midoobey ee soomaaliya ku hadlaya intii isumeelasayta iyo iftiimyaasa baahida lanqaba inta laku hadala ku irabtirowka khatarta miinooyinka wejaho soomaaliya iyo weliba horseedowka dadka isukadyoba dhiniga geeska qaaradda afrika qarxyada sidan oo kale iyo weliba dalalka iyo laka dagaalamaha dhinaga fayraska covid tumisagaale qaramada midoobay iyo weliba ya ku goonta intiya taageerta soomaalida deegaanadiya iyo suurhoogan sida loonka horseeda guribtirawka khatarta iyo milasayti qaraxyada miinada dhulka la gudugo iyoonka horseedaasa sida iyo walyaabo oo soqarhow iyo weliba saasiiti usare james isween ergega hokaayaga guud ee qaramada midoobeen qaabilsanga dhiniga soomaaliya halkudhig ee sanadkan iyo weliba usaya wadajirka iyo weliba olwadowka miinada maalinta milasayti lanka golleye intii laka dhiirigeliyey awooda walkuqobdowka miinooyinka wadamada miinooyinka iyo weliba korseedowka walyaabo qarahow khatartibiin iyo leyin amniga caafimaadka iyo weliba nolola dadka rayidka ama aqabada iyo milasayti horumarka bulshada iyo weliba dhaqaalo laaku bilaaw lamada kun iyo toban siyeedka iyo weliba la diiwaangeliyey saddex kun iyo weliba laba boqol toddobaatiy sagaal dhaade iyo ku dhaladan dhanaga weedyowka walyaabo qarhow iyo weliba weedyowka qaraxyada horeytii lankaduugii soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ee diyaarihayd qorshe qaran obalka gobdowa miinooyinka iyo weliba taageerada dadka naafeeye ama dadka naafade sabarlanku qobada khatartaasayti hay-adda qaramada midoobeen qaabilsan ee dhinaga walkagodowka ee miinooyinka iyo weliba yee ballan qaaday intiya kulshaqayaasa howlo miilasayti soomaaliya iyo weliba walkagodowka dhinaga dadka kanaafabay dhinaga khatarta qaraxyadaasayti maamulka gobolka hiiraan ee weliba usu sheegay intay hay-ado walqobdoba ama hay-ado walanqodo bulshada intiyo sii doonaan shahaado sharafa waryaagana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta war ku milan inku diri
maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaalla magaalada beledweyne kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay sheekh xuseen cusmaan cali guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in hay-adaha wax u qabta bulshada ku nool magaalada beledweyne ay guddoonsiin doonaan shahaado sharaf waa kan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo arrimahaasi ka hadlay alceliyaan soo booqday kormeer ah anoo kormeer ah anigoo warkii hore aan u bixiyey oo ahaa in injogaan la yimaado la arko la fiiriyo maadaama baahiisa ay badan tahay anigoo u guurgalaaya marka yaa yimid yaa wax keenay marka sidaasoo kale waxaan suurageli doonnaa bacdalahi subxaana watacaala shahaada sharafeed inaan siino waxaan aan ku dadaalaynaa waxaan diyaarinaynaa shahaada sharafeed aan diyaarinaynaa oo n g o kasta ama hay-ad kasta oo wax qabata oo bulshadaas reer hiiraan gaar ahaan reer beledweyne oo mar kastaba dhibaataysan marna abaar hayso mar biyaha fatahaad yani la daalaandhacaya mar biyo la-aan la daalaandhacaya cidda waxu qabata saan u kala saarno yani waxaan siin doonaa shahaado sharafeed aan diyaari doonaa waxaana shahaado sharafeeddaas heli doona insha allah dadka amarada maamulka bixiyo gaarahaan xafiiska arrimaha bulshada gobolka bixiyo dadka jawaab gooska uga bixiyo oo ka soo jawaaba
kaasi weliba aan dembeeyey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan usanin kudiri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana war-saxaafadeeda kubahimada la hisbiyada qaran ayo ka koobiyan ilaa toban iyo weliba tomiyo afar qodob iyo weliba loonku hadlay mowqifka madala dhinagyanka qaabilsanta doorashada qaranka madalaan iyo weliba ayaa sheegday intii iyo milasati oo kusii wada doonaan doorashadii kadhida wakhtiga lanka tirgalay isla markaasi tana iyo aqbalo doonaa intii walreedan dhowlanka suubi madalan oo iyo dowladda federaalka iyo weliba ka eedayana intii iyo milasiti iyo laka haqiijihaya reedan soodowka doorashada welibana iyo ka eedaytay talooyinka dhiniga ku toosanta qobdowka doorashada lanka qorsheeye dhammaadka sanadkan ama bilowka sanadkaa sooda lamada kun labaatan kowda sida oo kaleda weliba iyo kudalbidana dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada intiyo hamuujanga qoondidiyo dhaqaalo lanka tirgalaya doorashada soota wasiirka dhalinyarada iyo weliba iyaara xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye yase kulole weliba yonkorkoytay go-aan xukuumadda soomaaliya iyo ka fadaasi intiya garoonka muqdisho stadiuma iyo garoonka sitilka karantilowa dadka lunkshakiisinya udurka corona virusa walibaniya sheegdaya intiya garoonka muqdisho stadium usu kasood dayaatir islamarkaasiitana isumarahayo meela gebgebe haddii isu dhammaadanayo maaquul yan hayna inta dowladda dhehe soomaaliya yeesheenta dadka lunkshakiisinye udurka corona virusa waliba sidoo kale ayaa sheegday inta garoonka city iyo ka howlgalahayaan ciidamo ku badan boqol askari iyo weliba shaqaalo naskijaraan soomaali iyo weliba ajaaniba oo baana ka howlgalahaya dhisowka garoonka iyo weliba haqiijowka dhaniga ammaanshay waliban yaa sheegdaya intii marnaba yarlanku aqbala doona tillaabada hukuumadda iyo go-aanka seytia ka qaadatay inti milaseyti lakuwela bar karantiile hadalkan wasiir khadiijo iyo weliba usukoya kurada markay agaasimiga wakaalada dhisowka iyo weliba qaranka mas-uuliyiin kusoota ciidankaas loobtay iyo weliba gobolka banaadir shalaytio sheegeen inti milaseyti nagata amayanaqda doonto meelo dadka laga karantiilow dowladda iyo weliba sheegdaya intiya garoonka seytiya karantiilusa naqda doono ku dhowaada shan boqol oo qof iyo weliba ciidamo badan e aana seyty ona laha kunagi dalka dalalka jabuuti masar iyo weliba saa-uudi akhyaara surunkiisin warku ku dhugunsuda haytan waliba waa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba madawiinaha turkiga rajab dayab ordogan iyo weliba uu soo saaraya bandow iyo qeybyo ku yin muwaadiniinta daadiyo yeedaya ku yarta labaatan sanataaseytoona qeybyo ada doonta tallaabooyinka laga hakameeyowa faafowka cudurka dilaaga ee koronafairusa bandowkan oo soo qasab usu lakafuliyo iyo weliba usudhiyaya waqtigii dhati halayti kurada markay erdogan usajeedi khudbada dhiniyo badan iyo taabadaasa walibana sidoo kale uusa ka dhawaaqay inti la hira huduudo soddon iyo kow maalmood oo taaseytiin iyada ka soota dhinaga baaburta dadweynaga markila kuraawa baaburta haan qorshaysan dhinaga haan muhiimkan ee magaalooyinka bandowga laasaariya waliba naskijarana ankara iyo weliba istanbula turkiga iyo weliba dadka daadi iyada kuwiinta liidin shanta sana yalak amaray intiyo minateedio hankubana tirada nkuwiin ee udur coronavirusa turkiga iyo weliba yeedaya laka sheegay labaatan kun sagaal boqol labaatan kow tirada nka dhimashada badanna yeedahayti waana aan laka sheegay ata inta tiradaasiti yeedaa kubaansity ama kufaysidi udurkaasiti coronavirusa tirada laka sheegay afar boqol siyeeti afar qofa warkii hamignama akhyaaray hilugusin kula socoten shabakada warbaahinta warsan ee baydhaboontan inkidhonyo warka shugri asaarti ana maxamuudaasinisoosiyay abdulaajeera farsameeye amaanallah